soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal dhammaantiinba meel kastoo aad aad joogtaan oo saaka aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo idinkaga imaanaya reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakii waa subaxnimo oo isniin ah taariikhduna waa sagaal iyo labaatanka bisha nofembar sannadda labada kun iyo koob iyo labaatanka qodobada barnaamijkaanu ku soo qaadan doono idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya magaalada baydhabo ee gobolka baay oo lagu wado maanta in ay ka dhacdo doorashada ilaa afar kursi oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya iyadoo geesta kale magaaladaasi howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ay ka socdaan oo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa booliiska oo iskaashanaya ay ka wadaan halkaasi haddaba waa sidee xaalka magaalada baydhabo barnaamijka ayaanu ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal xaaladda caafimaad darro ayaa laga soo sheegayaa iyo biyeya- biyeyari deegaanno dhowr ah oo ka tirsan gobolka sool halkaasi oo laga dayrinayo xaaladda nolosha dadka iyo dunyadaba iyadoo oo mas-uuliin ka tirsan maamulka puntland ay sheegeen in xaaladdu ay sii liidanayso gurmad deg deg ahna loo baahan yahay haddaba waa sidee xaaladda gobolkaasi iyo shacabka ku nool barnaamijka ayaynu ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal wasiirada caafimaadka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo shir maanta uga furmayo magaalo xeebaadka kismaayo ee jubbaland iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dhinacyada ku- kulanka uu ka dhexeeyo qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi maanta looga hadlayo iyo waxyaabaha la filayo in labada dhinac ay soo hadal qaadanayo barnaamijkana ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal qaxooti yamaniyiin ah ayaa waxa ay ka soo galeen dhinaca xeebta magaalada boosaaso ee gobolka bari halkaasi oo lagu soo dhoweeyey oo dibudejin lagu sameeyey maadaama xaalku uu aad u liitay nolol ahaan dadkaasi dhibaataysan ee ka soo cararaya colaadaha ka taagan waddankaasi aynu dariska nahay ee yemen haddaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonnaa dhegeystayaal warbixinno iyo warar qusay arrintaasi waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada ammaanka maamulka puntland oo howlgallo ka sameeyey xalay ilaa saaka xaafado ka mid ah magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaasi oo dad dhowr ah lagu soo qabqabtay kuwaasi oo la tuhunsan yahay in falal amni darro ay ku lug lahaayeen sida ay howlgalladaasi ay u saameeyeen xaafadaha magaalada eanu barnaamijkeena ku soo qaadan doonnaa iyo tirada dadka gacanta lagu hayo waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal barnaamijka qayb ka noqonaya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya oo qaabilay wafdi ka socda dowladda jarmalka iyo dowladda turkiga waxaa ka mid a waxyaaba ugu muhiimsanaa ee dowladda soomaaliya ay kala hadashay dowladahaasi barnaamijkeenna ayaad dhegeystayaal kaga bogan doontaan qodobadaasi waxaynu ku soo kordhay aynu barnaamijka ku soo qaadan doonnaa farsamada istuudiyaha sideedaad ee reer muqdisho waa farsamayaqaan maxamed cabdi qalaf barnaamijka waxaa la socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degane ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka faaqidaadda wararka
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda wararka ayaad dhegeysanaysaan qeybihii hore ee barnaamijkana waad la socotaan haddii aanu ku horeyno xaalad caafimaad darro iyo biyayari ayaa laga soo sheegayaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka sool halkaasi oo lagu soo warramayo in dadka iyo dunyadaba ay aad ugu liitaan oo ay ugu day- dayacan yihiin nolol ahaan maadaama ay deegaanku uusan lahayn biyo ku filan iyo sidoo kalena caafimaad darro inay ka jirto oo cudurro dadka qaarkood ay asiibeen ayaa wararku sheegayaan maadaama ay dadku hadda yihiin kuwa u baahan gurmad bini'aadanimo oo degdeg ah si looga badbaadiyo xaaladda khatarta ah ee ka jirta gobolkaasi haddaba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland una qaabilsan gobolkaasi sool oo uu guddoomiyaha degmada boocame ka mid yahay iyo mas-uuliyiin kale ayaa faahfaahin guud ka bixiyey xaaladda magaalada sida ay tahay dhibaatooyinka nololeed sida ay u saameeyeen dadka iyo dunyada waxaana ay ku baaqeen gurmad degdeg ah in lala soo gaaro halkaasi
abaaraha jira wax badan bay keeneen waxay keenayeen rooba halka ka daayay saa ula socotaan roobkii hadda ka- halka ka daayay cudurro badan bay keeneen sidaa danteed laba iyo labaatanka tuulo oo Bo- degmada bocame hoos yimaada halkaa m j s baa kulmiya malaha meelo kale halkaa m j s cusbitaalku waa kaa waa qabiyo m j s ka marka culayska ku dhacaya oo ballaaran waa ka baaxad badan yahay cusbitaalka garowe baaxadda ku dhacda sababta intaasoo haraaqada imaanaya markaan ka soo qaadno degmada boocame shan kun baa ku nool shanta kunoo ku nool marka waxay deegaankao dhan hadda waa soddon iyo shan kun dadka ku nool tirakoom ahaan soddon iyo shantaa kun waxaa kofargareeya oo kolley maaragtay caafimaad waa meel caafimaad waana waa m j s-ka m j s-ku marka wuxuu u baahan yahay in layska xil saaro oo maaragtay ama daawo ha noqoto ama wixii agab uu u baahan yahay runtii ay wasaaradda caafimaadku ay maaragtay ka badiso intii kale oo ay maaragtay arrintaa baaqa waxaan ugu daraynaa maraynaynaa een, maadaama aan wasaaradda arrimaha gudaha aada iyo aad baan ugu faraxsannahay Ee, muxuu ahaa degmada boocame kormeerkaan ku marayno Ee, waa dhab ee, magaalada ama deegaanka boocame inay ka jiraan ee, abaar ka jirto m c h kuna bacdamaa degmadu aan lahayn isbitaal m c h kani inuu dhowr iyo labaatan kaam tuulo uu u yahay bartii caafimaadka ee, dhibaatooyinka abaareed ee jira iyo meelaha hadda la isugu tegay oo roobku ka da-ay oo bawahawdka ah cudurrada aliya waa ka dilaaceen sida riboodka aad hadda keenteen waxaan jecel lahay inaan u gudbinno wasaaradda caafimaadka oo iyadu ee, tiirkii asaasiga u ah arrimaha caafimaadka inaan u gudbinno wixii ribood ah oo haddeer aad noo dhiibteen si ee wax looga qabto maxaa yeelay m c h ka waxaa ho- haysta culays culayskaas oo ah ay keentay abaartu maaha xaalad micnaha dib loo sii eegan karo runtii khayladhaanta hadda kormeer baanu ka nimi tuulooyinko dhan saddexa shakoor waanu soo kormeernay waxaan nuu kuurgalaynay biyaha xaaladda biyaha baan nuu kuurgalaynay balcawskaa joogay xaaladda biyaha waxaa naloo sheegay een, shan iyo toban tuulo oo hawdkaa inay biyuhu kaga sii jiraan hal tuulo inay kusii jiraan Ee, wixii la cabaa un waa bisha hadda waxa ka haray Ee, xaaladdu waxay maraysaa sos daaquna sidoo kale weeye xoolo waxaan u malayn hadeer calaf bay u baahan yihiin baan u malaynaya iyaga laftooda in loo keeno arrintaa arrin la sii eegin karo maaha sidaa darteed waxaan rabnaa agaasime daaqaas in la gaarsiiyo hay-adaha iyo wasaaradda arrimaha guduhu inay fadhiga ka kacdo in micnaha arrintaa la waxeeyo degmadan boocame baableyshanka ku nool waa shan kun dadkaa shanta kuna ee baableyshanka ku nool hadeer waxaa lay sheegaya ilaa laba boqol iyo labaatan oo hor leh oo abaaraha ka soo xoroodo xoolay ka yaraadeen inay kusoo soo- kasoo galeen iyada lafteedu waxa weeye waxay u baahan tahay quudin way u baahan tahay sidaa darteed waxaanu rabnaa oo aanu codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaya magacaya iyo magaca degmadaba een, in si degdega loola soo gaaro oo hay-aduhu ka soo howlgalaan degmada boocam iyo aageeda Een, agaasime soo dhowow waxaan warbixin kaa siinaynaa degmadii boocame waa nabadgelyo waa lagu fiican yahay Een, markaan horey ugu sii kaco degmada iyo hareeraheeda waxaa ka jira abaar baahsan oo ay la qabto dowladda puntland Een, marka waxaan leenahay waxaan rabnaa in si degdega wax looga qabto warkaana naloo ka gudbiyo degmada boocame waxay ku jirtaa dhulka ay abaaruhu ku dhufteen oo roob la-aantu ka dhacday oo markii horena la isugu soo guuro ummad badan isugu timi haddana daaqii iyo biyihiiba ay go-een dadkiina uu sidii u joogo een, xooluhu ay daaq la-yihiin oo baad iyo biyo toonna ayaan haysan dadkuna biyihii macaanaada uu ku noolaa siiba hawdka tulooyinka hadda gudoomiyuhu sheegayay oo dhowr iyo tobanka ay hawdka ku yaalay inay biyo la-aan taagan yihiin xoolihii iyo dadkiina ay joogaan marka waxaan codsanaynaa si bila'aadanimo leh inna loo ka soo taageero duqa degmada buucame ku-xigeenka ee, gabdhaha guddi golaha deegaanka iyo odayaasha marka hore waxaan ku salaamanaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib sidaa la socotaan dalka waxaa ka jira abaar la odhan karo boqolkiiba toddobaatan puntland waxaa ka jira abaar abaartaas oo saamaysay gobollo fara badan ee dalka Ee, meelaha roobabku ka deena sidaa la socotaan culays badan baa ka jira oo ka daran dhibka dalka ka jira sababtoo meelaha la isugu tegay waxaa ka dhasha oo ka dhalan kara cudurro biyo la-aan iyo cunto la-aanba intaba dhibkaas dalka jira dowladdu shirar baa laga wadaa hay-adaha waa la shiriyey ee haddeerna hawshii waa socotaa waxaan rajaynayaa in intii kalaana wax laga qaban doono wixii awooda
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijku waa faaqidaada wararka halkaan nagala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaad dhegeysaneysaan qodobo dhowr ah oo hordhaca aad ku maqasheenna goordhow yaan idiin soo gudbin doonaa hase haatee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug haddaanu eegno wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan ciidamada ammaanka ee magaaladaasi howlgal in- inay sameeyeen saacadii lasoo dhaafay howlgalkaasi oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada dad ayaa lagu soo warramaya howlgallada in lagu soo qabtay laga shakisan yahay haddaba waxaa xog arrimahaasi ku saabsan inoo haya wariyaha warbaahinta qaranka ee deegaanada galmudug cabdirasaaq maxamed axmed oo gaalkacyo jooga cabdirasaaq haddii aad i maqasho howlgalka waxaad noogu faahfaahisaa bal sida uu u saameeyey xaafadaha magaalada
Een, waa mahadsan tahay ee, inkastoo howlgalkani uusan ahayn kii ugu horreeyey ee magaalada gaalkacyo laga sameeyo haddana howlgalka xalay waxaa mid ballaaran islamarkaana lahaa laba weji oo kale ahaa een, howlgal qayb lagula dagaalamayey ka ganacsiga ismaalka maandooriyaha khamriga oo isagu loo arkay inuu qayb ka yahay waxyaabaha fududeeya een, amni darrada magaalada gaalkacyo iyo howlgal la xiriira qorshihii la dagaalanka argagixisada howlgalladan ayaa xooggooda waxa ay ka dhaceen xaafadaha waqooyi ee magaalada gaalkacyo iyadoo ay sameynayaan ciidamada amniga puntland kuwaas oo gaadiidka guryaha iyo hoteelada si feejigan u baarayay Een, howlgalladan ayaa intiisa lagu soo qabqabtay dad fara badan walow een, weli ay sheegeen saraakiisha dad een, la xaqiijiyey inay faldhibiyaadka galeen balse waxaa soconaya baaritaano sida ay sheegeen saraakiisha laamaha amniga gaaraan taliyaha qaybta booliiska gobolka gaashaanla sare muumin cabdi shire dhinaca kale waxaa magaalada gaalkacyo iyaduna ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska federaalk ee ka howlgala galmudug howlgallo ay ka sameeyeen qaybo kamid ah xaafadaha koonfurta iyaguna ay kusoo qabteen shakhsiyaad een, een, ku howlanaa cabista isticmaalka maandooriyaha khamriga kuwaas haatan ku xiran saldhigga sida uu sheegay taliyaha saldhigga booliiska degmada gaalkacyo kabtan cali xifdi sahal Een, marka howlgalladan eh, waxay ahaayeen kuwo wax weyn eh, iyagu ka bedelaya xaaladda magaalada gaalkacyo maadaama tan iyo markii la bilaabay ololahan ka dhanka ah, eh, ka ganacsiga een, khamriga iyo isticmaalkiisa een, xaalad deganaansho laga dareemayay magaalada gaalkacyo Een, taasina waxay muujinaysaa in khamrigu oo qayb ka ah waxyaabaha fudeeya amniga islamarkaana abuuri jiray colaadaha iyo dhibaatooyinka ka jira magaalada gaalkacyo Een, dhowaan ayay ahayd markii ciidamada een, puntland ay gacanta kusoo dhigeen eh, rag waaweyn oo horjoogyaal oo shabakada iyagu ka ganacsan jiray khamriga kuwaasoo si weyn magaalada looga yaqaanay waxaa sidoo kale dhowaan maxkamada darajada koowaad ee gobolka mudug ee puntland ee xukunla isugu jira ganax lacageed iyo xabsi lix sana ku riday ilaa shan ruux oo iyagu lagu soo qabtay khamri aada u fara badan islamarkaana xilligaasi gacanta ku hayay ilaa labaatan kartoon oo khamri ah lagana keeno dalkaasi etoobiya inkasta oo howlgalkan uu yahay mid gaalkacyo inta badan laga sameeya haddana waxaa si weyn weli loo xakameyn layahay xadka lix ee ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya oo ah halka uu si weyn uga soo galo khamrigaasi maadaama xadku uu yahay dhul ballaaran walow ciidamadu ay ku dadaaleen inay dhowr jeer xakameeyaan haddana waxaa adkaatay in khamrigan laga celiyo goobaha uu kasoo galayo balse waxaa xoogga la saaray in lagula dagaalamo gudaha magaalada gaalkacyo iyo gudahaan gobolka oo haatan aada moodo in kooxihii ka ganacsan jiray khamriga iyo muqaadaraadku haatan iyagu telu malaasiya ay ku joogaan gudaha magaalada gaalkacyo
waa gartay marka howlgalka ee waxaa wararku sheegayaan in ay xaafado dhowra saameeyeen howlgalladu ciidankuna ay amniga sugayeen islamarkaana ay la dagaalamayeen kooxahan maanduuriyaha iibiya islamarkaana isticmaala ilaa hadda maxaa ee laga soo qabtay kooxahaasi
waa mahadsan tahay laamaha amnigu weli ma ay soo bandheegin cid ay khamri xalay kusoo qabteen balse waxaa jira shaksiyaad fara badan oo iyagoo haatan markaasi hawsha gacanta kula jirin lasoo qabtay horeyna loogu yaqaanay inay ka ganacsan jireen khamriga balse looma hayn caddayn rasmiya sidaas darteed waxa ay sheegeen laamaha amnigu in baaritaano ay arrintaasi ku socdaan marka ay baaritaanadaasi soo gabagabaana ay la wadaagi doonaan warbaahinta waxyaabaha kasoo baxa howlgalka xalana inta badan saamayn kumuusan yeelan howlihii ganacsi ee magaalada waxa uu ahaa howlgal qofkaysan oo qaybo gaara ka soconaya kuwaas oo la toogsan yahay inay ahaayeen goobaha lagula gabado ama lagu iibiyo khamriga iyo waxyaabaha kale ee maanka dooriya marka laga reebo baaritaanada gaadiidka wadooyinka oo iyagu xoogaa culaysyo yarkeenaya balse bulshada ay u arkayeen in ay tahay mid amniga qayb ka ah
waa gartay cabdirasaaq ee bal ka waran ee iskaashiga ee ka dhexeeya maamulada ee magaaladaasi ee wada jooga ee puntland iyo galmudug marka ay amniga noqoto sha- wada shaqaynta ka dhexaysa waa mid intee la eg
waa mahadsan tahay haddii aan la dhan siyaasadeed iyo dhan amniba waxaad moodaa labadii sane ee u dambeysay in gaalkacyo ay wax weyn iska bedeleen ciidamada amniga dowlad goboleedyada puntland iyo galmudugna ay haatan una shaqaynayaan si ciidan ama ciidan isku mid ah inta badanna waxaa laga wajahaa hal meel caqabadaha jira iyadoo mar kasta ilaamaha amnigu kulamada ay yeelanayaan farta lagu tilmaamo halka u baahan in wax laga qabto iyadoo ay hagayaan hogaanka maamulka gobolka ee labada dowlad goboleed iyo maamulka degmada gaalkacyo ee maamulada galmudug ee puntland oo iyagu ah hagayaasha waxyaabaha koseeya amniga iyo meelaha wax laga qabanayo waxaa jira xaafado gaara oo iyagu ay si wada jiraan labadan ciidan ammaanka ama howlgalla ay uga wada sameeyeen magaalada gaalkacyo taas ay ugu horeysa xaafada horumar ee magaalada gaalkacyo ah xaafad ay labada maamul ka arrimeen iyo xaafada garsoor marka waxay jiraan howlgalladaasi muddo ayay soconayeen waana waxaa sidoo kale jira ciidamo loogu magac daray ciidamada xasiinta gobolka mudug islamarkaana ah ciidamo walaaga oo ay leeyihiin labada maamul
haye marka ee ciidamadaasi ee marka maadaama labada maamul ay leeyihiin oo amniga magaalada loogu talagalay ee ee waa waa shaqeeyaan oo hawshoodii waa socotaa soo maaha
ciidamadaasi xasilintu waa ay shaqeeyaan balse waxaa kaaba inta badan ciidamada kale ee gaarka ah ee labada dowlad goboleed oo iyagu awood ahaan ka badan ciidamadan xasilinta oo ah iyagu haatan aan haysan qalab aada u fiican balse waxaa inta badan howlgalladaasi ka caawiya amaba gacan siiya kuwa dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan ciidamada xoogga dalka ee fadhigoodu yahay gaalkacyo iyo ciidamada maamulada puntland iyo galmudug
waa gartay marka ee magaalada gaalkacyo maadaama hadda dadaal aad u badan uu socdo amnaag ammaanka lagu sugayo maamuladuna iskaashanayaan ee ee bal magaalada een dareenka magaalada ka jira iyo isbeddel ma muuqdaa dhinaca amniga ah waa mahadsan tahay haddii gaalkacyo qofkii iman jira beri uu maanta yimaado waxa uu dareemayaa isbeddel weyn maadaama gaalkacyo hore wahayd magaalo kala xiran islamarkaana gudgudeedu ay adkayd balse maanta magaalada gaalkacyo waa magaalo hal mida oo qofku dhanku doono uu ka bari karo iyadoon cid wax ka weydiinaysa la arag marka laga reebo baaritaanada la xiriira ammaanka iyo xaqiijinta marka gaalkacyo haatan waa magaalo qura inkastoo weli laba maamul iyo laba ciidan ay leeda haddana shacabku waxaad moodaa inay haatan u dhaqmayaan sidii magaalo hal maamula ama hal magaalo ah
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaaalkaasi waxa uu ahaa wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed oo inoo faahfaahinayey howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka oo ciidanka dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen xaafado ka mid a magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyadoo sidoo kalena ay jiraan ciidamo kale oo lagu magacdaray ciidanka xasilinta oo ka shaqeeya gudaha magaalada gaalkacyo kuwaasi oo ka kala yimaaday maamulada galmudug iyo puntland si ay isaga kaashadaan nabadgelyada magaaladaasi barnaamijku waa faaqidaadda wararka halkaan oo idinkala hadlayno waa radio muqdisho
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi matana weeyo meel bay ka wada idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
waa xagag dhegeystayaal haddii aan eegno magaaladaasi kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararka saaka ka imaanaya waxay sheegayaan in ay halkaasi shir uu uga furmay wasaaradaha waxbarashada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradaha waxbarashada ee dowlad goboleedyada iyadoo shirkaasina intiisa badan looga hadlayay iskaashiga maamul goboleedyadu ay kaashanayaan oo ay ka faa'iidaysanayaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya si ay u xoojiyaan tayada waxbarasho ee ay bulshada u hayaan gobolada dalka soomaaliya ku nool waxaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada oo u waramay radio muqdisho uu sheegay in shirka muhiimadiisii ay ahayd xoojinta waxbarashada ka jirta gobolada dalka iyo sidii dowladda soomaaliya ay kaalin mugle uga qaadan lahayd tayeynta hay-adaha waxbarasho ee ka jira maamul goboleedyada soomaaliya shirka ayaa weli socda iyada oo faahfaahino intaasi ka dheeraada ay ka soo bixi doonaan gabagabada shirkaasi magaalada baydhabana wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in maanta la filayo in ay ka dhacdo magaaladaasi doorashada afar kursi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo loo fadhiyo magaaladaasi iyo baydhabo halkaasi oo ay ku wada sugan yihiin mas-uuliyiintii u tartamaysay kuraastaasi guddigii doorashada guddiga xalinta khilaafaadka iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay maamulka koonfur galbeed madaxdiisa ugu sarreysa oo dadaal ugu jira sidii hab cadaalad ah loogu dooran lahaa mas-uuliyiintaasi guud ahaan barnaamijkeena faaqidaada wararka ee radio muqdisho intaas ayuu ku dhan yahay farsamada stuudiyaha sideedaad ee radio muqdisho waxa uu ahaa farsamo yaqaan saree maxamed cabdi qalaf barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay oo soo saaray maxamed daahir degene intaannu mar kale dib u kulmi doonno ikhyaarta hawada nagala socotay dhammaantiinba nabadgelyo
dhagaxayo ciidabaha demanbayga buuxdehe dhagaxayo ciidabaha demanbayga buuxdehe baldhaadhame inan ahay baldhaadhame inan ahay sida dhamaandeed sida dhamaandeed intasoo dhan balataan wuxuu yidhi dhulkee